inkastoo dowladda puntland ay afka ku hayso xilliga qaangaarka ee ragga calaashaan xukuumada loosan saddex iyo toban sano muddadaasi waa muddo lagu hiisan karo hirgelinta kaabayaal dhaqaale ama kobcinta tirada warshadaha ee deegaanada puntland ha yeeshee sida ay qabaan qaar ka mida khubrada dhanka dhaqaalaha ee puntland warshadaha ka jira deegaanada puntland haba yaraadaana waa kuwo ku socda waddo isku filnaan sida uu qirayo brofesor maxamed siciid samatar oo ah macalin maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda puntland state university b s u marka horese brofesorku waxa uu sharaxaad kooban ka bixinayaa warshadi waxa ay tahay warshadi sideedaba waxa weeye waa unug wax soo saar ee badeecooyin isku mid ah soo wada saarta saddex iyo tobanka sano waxaan isleeyahay warshadaha puntland ka hirgalay waa warshado aada u kacay wax soo saarkooduna uusan boqol kiiba boqol u fillayn baahida guud laakiin kobaca warshadaha waxaan oran karaa kobac xawli ku socda watiga waktiyada soo socda gaarsiin kara isku fillaasho xagga wax soo saarka waxaa dadka qaarkii qabaa inay aad u yar yihiin tirada warshadaha ee ku howlan ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ee ku dugan ciidda dalka waxaase laysla ogol yahay in horumarka warshadu ay horseedi karaan bulshada oo noqoto mid gacanteeda ku cilbaxda ayadoona shaqola'aanta dhilintuna ay noqon lahayd mid yaraata kaalinta wasaaradda ganacsiga ee warshadaha puntland ay ku leedahay hiigsiga arrimaha aan soo xusay waa mid dhaliil weyn ay ka taagan tahay waa kan agaasinka guud ee warshadaha iyo farsamada u qaabilsan wasaaradda ganacsiga ee puntland cabdiraxmaan axmed ismaaciil wasaaradda guud ahaan marka la yidhahdo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha hadafkii loogu talagalay wuxuu ahaa in ay barariso ganacsiga waddanka in ay kor qaado dakhliga waddanka mid ka gaarkaa iyo ka dawladdaba sababtoo marka ganacsiga kor u kaco warshadaha waddanka kor u kacaan waddanku wax soo saaro labarkow waxaa badanaya oo kor u kacaya shaqa helista waxaa yaraan lahaa shaqo la-aanta hadda jirta ee dhalinyaradana qarab dhabeeda aadeen ee qaar meelo kala aadeen waxaa kor u kaci lahaa dhaqaalaha ama incomeka dadka iyo tan dawladdaba nasiib wanaag waxaad moodaa wasaaraddii hawsha loo xil saaray waxaan odhan karaa aada iyo aada iyo aada bay uga gaabisay shaqadii loogu talagalay la rabay in ay ummadda reer puntland ama dawlada haatee ama ama shacab ha haatee inay dhaqaalaheeda kor u qaado oo shaqalaanteeda hoos u dhigto waxaan aada u dhaliilayaa wasaaradda oo intaas soo jirtay ilaa afar iyo toban sano hadda oo aan la dhihi karo aan dhihi karo weli hawshii loo xilsaaray cilladda meel kastaba ha ka jirto sidii la rabay uma aanay uma aanay fulin wasaaraddu falaqayn iyo xuuraansi badan kadib waxaa muuqata ifaafallo ka turjumaysa in inta badan ganacsatada reer puntland ay yihiin kuwo wax iibiyo un balse aan la iman fikir saliim ay maskaxdooda kaga maalayaan qaabka ugu habboon ay ku samayn karaan warshad wax soo saar oo dheeriya walow arrimahaasi fulintooda ay hor taagan yihiin caqabado dhowra oo ay ka mid tahay suluug ka taagan dhanka korontada cilmiga warshadaha oo aad muddo mid kaba ku ah bulshada dhexdeeda guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo beeraha puntland maxamuud xayir ibraahim ayaa arrimahaasi barnaamijka ganacsiga uga warramay warshadaha kaalinta ay ganacsatada puntland ay kaga jiraan waa kaalin muhima oo weyn aada iyo aad bayna runtii u geliyeen efort fara badan iyo inay laga maarmo waxa dibad dalka dibaddiisa inoo ka imanaya maadaama aynu haysano khayraad fara badan oo dalkeenu khayraad leeyahay markii fursada jidho caqabad baa imanaysa caqabada ugu weyn oo daraasadihii aanu sameynay iyo dadkii ganacsadaha isku dayay ay kala kulmeen kow waxaa kamid ah infrastructure-ka oo runtii aada u liita oo aan jirin oo aan ula jeedo wadooyinka iyo korontada iyo dekadaha iyo kulliba caqabad koowaad waa infrastructure-ka caqabadda labaad waxa weeye awoodda korontada oo ah mid aada u kooban oo aada moodo hadde korontooyinka haddaan isticmaalo mid aan awoodi karin inay warshado ama kuwo yaryar ama kuwo waaweyn ay kaafiyaan aan ahayn aqoonta warshadaha oo aada inoo ku gaaban warshaduhu waa waxay ku salaysan yihiin technologiyad iyo tacliin dame oo ah ministerial engineering ama ministerial management oo aada inoo ku gaaban
laakiin dowladda iyo ganacsadu waxaa jirta in ay marar badan yeesheen kulamo ay kaga hadlayaan xoojinta dhaqaalaha dalka horumarinta warshadaha tirada yar ee shaqeeya ayadoona dhanka kale la joojinayo badeecadaha fudud ee qurbaha laga keenayo kuwaasoo dalka lagu samayn karo haddii dadaal uu jiro balse nasiib darro inta badan kulamadaasi ma aysan noqon kuwa dhaafa madasha kulanka agaasimaha warshadaha ee wasaaradda ganacsiga puntland cabdiraxmaan axmed ayaa arrintaasi u sababeeyey dowladda oo aan lahayn qorsho cad oo ay ganacsada ku maamusho
waxaan qabanay shiraac dhowr ah oo aan ganacsada u qabanay oo aan ku baraarujinayno inay wadanka maal gashadaan oo warshadaha wadanka khayraadka wadanka ku jira warshada u keenaan runtii aada bay usoo dhoweeyeen uguna muuqatay inay arrintaasi arrin laga maarmaana tahay waxaa nasiib darro ah oo aan shirarka kusoo qaadnay in ganacsadeenu ay dibadda ka keenaan ukun digaag in ay dibadda ka keenaan qori yaro lagu fadhicisho oo meelaha laga jabsan lahaa inagoo degan dhul boqolkiiba toddobaatan biyaha gacanta lagu gaadhayo inaynu caagad biyaha ka keeno wadamada dibadda ah oo ama ama ama gobollada dariskeena in wadanka loo soo imboort garayo oo lasoo geliyo runtii arrimahaasna waa soo qaadnay waxaana noqotay arrin nasiib darro ah iyaguna si fiican bay ganacsada ugu baraarugeen hase ahaatee waxyaalaha looga baahan yahay wasaaradda gaar ahaan ama dawladda looga baahan yahay waxa weyaan inay dawladdu la timaado istaraatiijiyadii iyo nidaamkii lagu hagi lahaa ganacsatada iyo ganacsiga iyo horumarinta warshadaha taas oo ilaa iyo hadda hanaankaasi uu ka maqan yahay booska ka maqan yahay dhan walbaba ka ege haddaan ilaahsanonsiin bulshada reer puntland iyo ganacsatadaba ku dhiiranaanta habka ugu fudud ee looga faa'iidaysan karo khayraadka asaliga ee dalkooda ma muuqata rajadaas ugu dambayntii brofesor maxamed siciid samatar ha inoo sharaxo faa'iidada kobaca warshaduhu ay u leeyihiin dadka iyo weliba dalka faa'iidada warshaduhu u leeyihiin ama kobaca warshadaha guud ahaan ama warshadaynta waxaan odhan karaa inay faa'iidooyin fara badan u leedahay muxuu ahaa bulshaweynta reer puntland kow warshaduhu waxay habeeyaan badeecooyin aan suuragal u ahayn muwaadinka reer puntland inuu farsamo maaragtay la yaqaan wax ugu soo saarta na lacag jabanna ku siisa haddii ilaa kuuranyaa bulshaweynta reer puntland weliba waxaan odhan lahaa warshaduhu waa laba nooc warshadi waxa weeye maxaa ahayto nooca loo yaqaano warshadeynta markaad samaynayso light industries ama warshadahaas fudud warshadana waxa weeye oo mataqaana warshadahaas fudfudud waxaa aada ugu caana baxay dalka la yidhaahdo france dhinaca kalena waxa weeye warshadeynta waxaa laga bilaabaa warshadaha culus oo sida warshadaha qalabka sameeya o kaleeto ama warshadaha wax soo saarka guud ahaan sameeya taana waxaa aada ugu caanbaxay soviet unionkii waagii hore jiri jiray yaa habka warshadaynta lagu yaqaanaa annaga marka waxaan raacnay hab annaga noo qalma haddaan lahay reer puntland marka faa'iidada ay warshadaha noocaasa u yeelan karaan bulshooyinka reer puntland waxa weeye iyagoo habeen ku sameeya khayraadkii dalku uu lahaa xooggiisii oy ugu badan yihiin wax soo saarka xoolaha wax soo saarka kalluumaysiga iyo wax soo saarka beeraha waxyaalaha puntland lagu yaqiinay waxay ahayd xoolaha iyo kalluumaysiga laakiin hadda waxaa la arkay beeruha beeraha laftigoodu inay qayb weyn ka qaataan